أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saacadda istuudiyeenna waxa uu tilmaamayaa siddeedda subaxnimo oo gow ah waa talaado ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha dulqacid ah sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa xilka ka qaaday wasiirkii difaaca xilli dagaallo culus ay ka socdaan gobollada dalkaas makaatiibta caafimaadka ee wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa olale lagula dagaalamayo cayayaanka ka bilaabay degmooyinka jilib iyo kamsuuma bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo uu soo agaasimay maktabka dacwada ee wilaayadaas يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwada ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran aynu ku horeyna warkeena dhegaystayaal dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka arbaco oo ah deegaan ka tirsan deegaan weynaha lafoole ee dhaca wadada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye dagaalkan ayaa la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aadiya looga maqlayay dhulka fog ee deegaanka arbacow dhegaystayaal howlgalka warkaas ee ku saabsanaa deegaanka arbaco ee murtadiinta lagu weeraray halkaas ayaanu kaga gudbaynaa ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa xilka ka qaaday wasiirkii difaaca xilli dagaallo culus ay ka socdaan gobolada dalkaas walaalkeen nuur cali warsame abushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa lagu casilay abraham embele oo ahaa wasiirkii difaaca waxaana lagu bedelay haweenay lagu magacaabo ah cisha maxamed haweenaydan laga dhigay wasiirka difaaca xabashida ayaa ka soo jeeda qowmiyadda cafarta oo siyaasiyiinteeda dabadhilifyada ahaa ee isbahaysi xooggan la leeyihiin abiy axmed wasiirkii hore ee difaaca etoobiya ayaa madaxa looga dhigay wasaaradda waraabka dooxooyinka xilka qaadistan ayaa timid xilli ay kooxaha mucaaradka ama xaarada ee faano loo yaqaano ay dagaallo culus kula jiraan oo militariga federaaliga ah guuldarooyin isxixiga ayaa ciidamada xabashida etoobiya dhabarka loogu saariyey dagaallo culus oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulka amhaara dhinaca kale ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa saraakiisha militariga ku amray inaysan dalka dibaddiisa u aadi karin safar caafimaad isagoo booqanayay ismaamulka oromiya ayuu xariga ka jaray isbitaal loogu magacdaray bishofto kaasoo loo gaaryeelay ciidamada khudbadii uu ka jeediyey furitaanka isbitaalka ayuu ku amray wasaaradda difaaca iyo saraakiisha ciidamada in isbitaalkan ay yimaadaan islamarkaana mamnuuc uu ka yahay safar caafimaad oo dibadda ah isbeddelka abiy axmed uu ku sameeyey wasaaradda difaaca ee dalka etoobiya ayaa ku soo aadaysa xilli etoobiya ee cagta saartay tubtii kalahaadka shukran akhuuna abushayba maktabka caafimaadka ee wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa olole lagula dagaalamayo cayayaanka ka bilaabay degmooyinka jilib iyo kamsuuma faahfaahinta ugu horreysa waxaynu ku hormaraynaa walaalkan cusmaan dhuubow oo ku sugan jubbada dhexe iyadoo qayb ka ah adeega bulshada loo hayo ee ka soconaya wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa maalinkii afaraad magaalada jilib ka soconaya mashruuca la dagaalanka cayayaanka oo ay kaneecadu qayb ka tahay kaasoo u wado maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe shaqaalaha fayadhowrka degmada oo ay wehelinayaan mas-uuliyiinta xaafadaha degmada ayaa maalmahan lagu arkayey iyagoo wata qalabka buufinta kaneecada arrinkaas oo ay si weyn u mahadiyeen bulshada ku nool degmada jilib
walaal waa qolihii buufinta kanaacada iyo cayayaanke qoladii kanaacada buufinaysa cayaanka xaafadaha diyaargarooba diyaargarooba warbaahinta islaamiga ee landulus oo kormeertay xaafadaha ay ka socotay shaqada ayaa la kulantay qaar ka mid a dadkii shaqada loo qabtay oo aada u faraxsanaa xilli shaqaaluhuna ay dhankooda ku howlanaayeen ololaha buufinta kaneecada maasha allah anoo xaafada faanool dhex degana oo hadda oo dhilmaanyadana noo buufiyooy
hooliyo ninka dareerta xaafid minimo iskuuli hataa derbiyaalka malnin dhaafooyo qanaacadina la buufinaya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xayawaankii kulli كنعلى بوفيت واي مركب ما شاء الله الحمد لله بوفيتها كما هو تعدينا جوزها مع البنات مسقولها xaafadda macnaa dhilmaanyada ninka buufiyaygeega macnaa milmooga iyo musqulo iyo banaanka iyo meelahaas dhilmaanyada yaalim noo buufi maasha allah alxamdulilah in macnaha qanaacada oo nalaga dilahayo jermiskeedii iyo waxeedoo dhan ilaahay mahaddiisa waayo laalahana ku mahadsan kheyr laalahna kuley qanaacadina waa nalana buufiyey wilaayada noo buufidi alxamdulilah kheyr allah asiyo maya wax lacag naga qaaday ma jirto wilaayada waa fiicanna anaga boqol boqol waay qanaacadii baa nalaga buufanahayaa nabad iyo caafimaadaan joognaa marka barwaaqa saarna qabnaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin mas-uulka waaxdii ay shaqada ka socotay xilligii ay booqanaysay warbaahinta islaamiga landulus ayaa ka waramaya maalmihii ay shaqada socotay iyo goobihii ay kasoo shaqeeyeen maanta ku afara waxaan haynaa buufinta kaneecada xaafadaha degmada aad iyo aad ayaan ugu dadaalaynaa saaki waxaan ku dhex jirnaa xaafadda faannoole alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maktabka caafimaadka jubbada dhexe kaalin dheer ayuu ka qaadanayaa howlaha annaga aan wadno xaafadaha annaga aan buufinay waxaan ka soo bilownay xaafadda hulwadaag waxaan ku soo xijinay xaafadda waabiri waxaan taagannahay xaafadda faannoole soddon ruux baan ku shaqaynaa hamankooda u saaran iyo annagoo guddoomiye waaxeedka aan xaafadaha aan daba taagannahay waan wada soconnaa maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay inay sii socon doonto shaqada buufinta kaneecada taasoo hadda si weyn uga socota xaafadaha kala duwan ee degmada jilib waxaana suuragal ah in mashruucan uu maktabka ka fuliyo degmooyinka kale ee wilaayada
markana jubbada hoose iyo walaalkan bashiir muxiidiin abu ayman haye bashiir muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si isku mid ah degmooyinka iyo deegaanada kale ee wilaayaadka islaamiga iyo guud ahaan dalalka dhacgeeska afrika ka da'ayay roobab lagu diirsaday oo dadka iyo duunyadaba shaafiyey haddana waxaa jira saameyno ka dhasha roobka sida faafidda cayayaanka iyo kaneecada kuwaasoo dadka iyo dhirtaba ku leh raadad kala duwan oo salbiyaad ah oo u baahan in gacmo midaysan loo wajaho si bay-ada iyo bulshadaba ay uga badbaadaan saameynta cayayaanka weysiis weysiis ayna u diyaargaroodeen in la buufin rabo kaneecada ama baraanbarada oo guryaashiin aad ku nagaataan raashiinkii aad dawayshataan waad u diyaargaroodeen guryaasha aad furtaan insha allah halkani waa degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa howshan buufinta u istaagay maktabka caafimaadka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose oo kaashanaya maamulka degmada iyagoona mashruucan ka sameeyey xaafadaha degmada kamsuuma si gaar ah guryaha ay degan yihiin dadka iyo meheradaha ganacsi kadib saameyntii roobabkii xilliga guga ay ku yeesheen deegaanka maadaama ay ka dhashaan cudurro kala duwan sida maleeriyada iyo kuwa kale arrinkan waxaa si weyn oo farxad iyo shucuur soo dhoweynah ku qaabilay guud ahaan bulshada degmada kamsuuma iyagoona u rayaaqsanaa howsha uu maamulka islaamiga iyo maktabka caafimaadka u sameeyey haddaba waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka kamsuuma oo si diran u soo dhoweeyey mashruucan waxaa loo baahnaya insha allahu tacala ummadda ay ku farxday in gurihii la buufiyo cayaanka laga dilo ganacsigii goobihii ganacsiga la buufiyo magaalada si toosa iyo walaayada saaka u dhiiyo raggii shaqada loo xilsaaro caafimaadka ay u xilsaareen nadaafaddii laga shaqeeyo cayaankii la buufiyo waa waxaan sugayna waana ku farxsanna waana soo dhoweynana waana kuu muuqataa insha allahu tacaala way naga dhammaanayaan saan jecelnahay ilahay idinkiis kaneecadiina baabi'isay iyo wixii fataadaha iyo masaa'ibta ka dhashay oo soo haro haraadiga ah haddana biyihii soo baxay ka dhashay si wanaagsanaana loo soo dhoweeyey dadweynihiina aad bay ugu faraxsan yihiin waxaa la buufinaya bulaacooyinkii iyo uskadkii iyo wasakhdii oo ka timid keentay fatahaadda webiga dhanka kale waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex qaaday qaar ka mid ah qoysaska guryahooda laga sameeyey howsha buufinta oo si xirfadeysan ay uga howlgelayeen xubno si wanaagsan loo soo diyaariyey kuwaas oo idqaaninayay howsha loo igmaday oo ah barnaamij bulsho oo sare loogu qaadayo badqabka dadka iyo deegaanka kaneecada kuli nimbuufiyowe beelayso dhoweyni wanununa eedaan mahadsanyena inaan ninkasananago tafadaana sheygan amal mar walbana nimbabuufiyo beledka dhalmaayana dhammaytiyon maasha allah maasha allah si wanaagsanaa u arnaa kaneecadana loo bunuxali waa ka seexa weynaba maasha allah walaayada kheyr allah siiyo degmada kamsuumaa joognaa saaka waxaa socto howl loo baahnaay maasha allah ku faraxsannahay kamsuumaan joognaa maasha allah kaneecada waana naga buufi waa nabad qabnaa intii soo sheegtay intii kala dhahood koralaha kari qolalka musqusha jikada wax la dhaafmay la daarada kulli maasha allah maasha waa loo baahnaa mee waa rafaadni baabo waxqabadkan lagula tacaalayo cayaanka oo ay ugu saameynta badan tahay kaneecada ma ahan kii ugu horeeyey ee lagula tacaalayo raadadka iyo dhibaatooyinkii ka dhashay roobabka xilliga guga laga sameeyo deegaanadan balse waxaa mashruucan ka horeeyey waxqabad ay iska kaashadeen bulshada iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaas oo ay wilaayada ku hakisay faro kusoo fatihi lahaa kamsuuma loogana hortegayay saameyn la filin karay oo biyuhu ay ka geystaan degmada kamsuuma iyo nawaaxigeeda aad bay u mahadsan yihiin walaalaheen cusmaan dhuubo iyo bashiir abo ayman ugu dambeyntiina bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo uu soo agaasimay maktabka dacwada ee wilaayadaas faafaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cazaam carafaat nadwadan diiniga oo socotay muddo laba maalmood oo xiriir ah waxay ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana nadwadan si weyn uga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmadaas sheekh cabdiweli cabdulaahi muude iyo culimo kale ayaa nadwada bixinayay waxayna ka koobneyd mawaadiic kala duwan oo aada u qiimo badan sida fadliga cilmiga iyo jihaadka waddada allah cilmiga markaan dul istaagno marka waxay tusinaysaa aayaadka asaga ee suuradda ugu horraysay shanta aayadood in nebiga wax akhri la yidhi allahaasoo insaanka baray inay qalin wax ku qoraan wuxuuna insaanku bara waxaysan garanayn buu ilaahay baray ina alcilma fadluhu acdamu min an yushhar cilmiga fadligiisa sida uu weynin badan yahay in la soo caanbixiyo waa ka weynin badan yahay cilmigii baa ka weynin badan wa awdaxu min an yudhar waa cad yahay cilmigu wuxuuna ka cad yahay in la muujiyo oo la daahiriyo lianna qofka ahlulcilmiga ah cilmigii buu gudbinahayaa cilmigu marka wax muuqda weeye fa huwa acazu madluubin wax la dalbo kan ugu sharafta badan leh cilmi weeye wa ashrafu marguubin wax la raadiyee la rajeeyo la dalbana waxaa ugu sharafta badan la asaga weeye tasaabaqa alfudalaa'u lidalabi kuwa dalbahaya kuwooda dheeraadka badan leh way u tartamaya cilmiga asaga ah raadintiisa watanaafasa aladkiyaa'u litaxsiini wayna ku tartamayaan kuwa caqliga u saaxiibka ah cilmiga sharciga inay soo xasiliyaan man ittasafa bihi faaqa hayrah qofkii ku sifooba cilmiga cidda asaga ka soo harta waa ka saramarahaya waxaa daliil u ah inqiyaadka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diinkiisa in lagu sugnaado loo hoggaansamo adilooyinka qur'aanka waxaa ugu horreeya aayadda ilaahay qowlka subxaanahu wa tacaala uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faattabichaa ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين بل آيات إلى فير إلهي وحليه سبحانه وتعالى نو أحمد صلى الله عليه أنت أسكدب أنبيد كلا لغسو شيكي نبي الله موسى عليه السلام رأي بنو إسرائيل مكا لغسو شيكي أنت أكدب وحنكو يالي نو سوبنو على شريعة شريعة دوش هذا من الأمر أو ديننا shareeco ayaan ku yeelna oo amarkeenna oo diinteenna ah ee fatabichaa shareecadaas raac walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun kuwa aqoonta aan lahayn juhalada ah kufaarta oo gaalada ah hawidooda ha raacin ima sharcu wa imaa itibaacu lhawa wax ka dhexay lama arko qofka diinta ilaahay inuu raaco iyo hawidiis inuu raaco wax ka dhexay lama arka runtii waa sidaas wey maktabka dacwadda wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaara siinaya sare u qaadidda heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan shukran akhoona cazaam warbixintiisaas dhegaystayaal waxay u dambeysay warkeenii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe warka lamid intaanu ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowla wa nicma alnasiir